dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka hiiraan gaar ahaan agagaarka magaalada beledweyne ee tuulada deefow iyo kabxanley tuulooyinkaasoo baryahan dagaalla kusoo noqnoqday waxaan aad iyo aad baaq ugu jeedinaynaa guud ahaan dagaalada ka socda gobolada in la joojiyo oo walaalaha soomaaliyeed ama beelaha isku dilaya inay joojiyaan gaar ahaan kuwa isku dilaya magaalada beledweyne tuulooyinkiisa in ay joojiyaan dagaaladaas maxaa yeelay dagaal wiil kuma dhashaa layiri wiil ayaa ku dhinta dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo khasaaro nafeed iyo mid maalba uusooyuu geysanayaa marka waxaan ugu baaqaynayaa haddii ay wax jiraan wixii jira in fadhiga looga hadlo ee aan looga hadlin xabad iyo xoog aan lagu raadinin beeshu intaasay garatay soona jeedisay marka waxaan rajaynaynaa in baaqeennaas la aqbalo gogoshiina wuu sida ay u yidhaahdeen cuqaash iyo waxgaradka beesha makane yaanna u qaadnay waxaan jeclahay inay baaqaasi soo dhoweeyaan xukuumadda iyo dhammaan dadka ganacsatada ama waxgaradkana waxaan ka codsanaynaa inay gogoshaas gacan ka geystaan